aad baad umahadsantihiin sahro ayaan siinayaa iyo gabadha ku xigta iyo rofesor doob iyo abukaataha iyo waan siin doonaa qaybihii dambena waan ku jirna idinkana wadi soo gaari doontaa waa mahadsantihiin isku day in lasoo koobo mawduucana toos loo ambaaro bismillahi raxmaan raxiim magacayga aar maxamed axmed aan la yidhaah waxaan ka mid ahay saajid midda madaxweyne hadda aad iyo aad u faraxsan nahay sidii hortay ku sheegeen maantana foogaa maadaama aan u jeedo sida saajid inay wada hadleen waxaan kuugu leenahay taaniskeenna yaraay waan kaa faa'iidaysanaya marka adaala waxaad ogaataa xoogaa yar anigu waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo waxaan ku raacsana inta ay horta walaalahay sheegeen waxaa iisii dheer waxay tahay horta wasaaradda maaliyadda waxaan rabaa inaan u sheego civil society-ga un ka lacagay sirta waddan wuxuu ku fiican yahay in civil society-giisa iyo dowladda isla socoto in la kala gartana waa inay kartaa lacag tira badanna waa la sheegaa civil society baan waxaan rabnaa akoonada dadka u furtay wasaaradaha kale in loo furo oo marka hore horta meesha lacagta ay kusoo dhacdo si aad u aragtiin wixii aan hayno iyo wixii ku jiro waa arrinta koobaad oo soo jeedin ah tan labaad waxaan rabaa inaan mid kale ku darsado waxay tahay waxaan rabaa in cadaalad inaan ka hadlo maadaama aad iyo aad dhibaato inaga hayso oo muda madaxweyne intaasoo sano aad ahayd madaxweyne aan u weynaytaan intaan kugu nimaano waxay ahayd bulshada iyo community-gan ku dhex jirno dhibka badana soo gaaraan waxay tahay meesha la yidhaha garsoorka dhibaata ka jirto garsoorka maadaama aad madaxweyne tahay awoodna aad u leedahay ilaahay ku sukoow midda la waxay tahay in la fiiriyo maalin ilaahay kana dhibaata ka dhacdo caruur yaryar iyo ilmo yaryar ama guryahooda la dhacaayo ama dad dhibaato ay gaysatay ama dhib kale ay jiro dhaxalka ha noqdo dad bahdi waaweyneed bahyara dhacayso aajiraan laga cadaal dar lagu maamulo taas waxaan jeclaan lahay inaad u soo dirtid dad ayagoo faragaraan sida kuli jiran aad meeshaad ku qabeysay waxaa jiro si kasta taan ula hadalnay si kasta isugu daynay waxaan aragnay meesha inay ka socon nabadna ma imaanayso inta cadaalad darra jirto waxaad ogaataa cadaalad waa saldhigga nabadda marka askar iyo caayo ama qof gabar la dharbaaxo haddii intentionka uu fahmo wuu ogyahay kii la geynayo wuxuu qabanaya laakiin daan ogahay markaan lacag leeyahay haddaan laba qof soo dhago oo dokumentigiisa original gacanta aan ku qabto ee berri aan afartan kun geeyo meeshaas in laysiina aan ogahay waxaad ogaataa cadaaladda banamayso abaarkaasna wuxuu ku dhacayaa ummadda soomaaliyeed wuxuu ku dhacayaa dadweynaha wuxuu ku dhacayaa inaan weligeed la gaarin diinta islaamka maadaama aan nahay dad muslim ah midda aan sheegayn oo shubaaruud aan ku raacsan waxay tahay ma ahan kaliya inay tahay meel kasta qofku joogo inuu ahaada qof u ehel u ah siiba sharci yaqaanada ehel u ah diinta islaamka waxaa jira hadduu qof kasta xusuusto asararkaas waxay ka tahay suu wax ka qabanaysa waxaa kaloo qaarab waxay tahay maadaama hore loo sheegay shicibka community-ga annagu waa isku dhex jirnaa waxaad la ogaataa dowlad iyo shicibka haddaysan wada socon wax ma tabi karaan dhinaca shicibka iyo wacyigelinta noogaa laakiin aan ku aragno inaad mar alla markii ay magaciisi noqoto inaad shicibkaaga saan usoo dhex fariisatid degmooyinka qaarkood aad tagtid maxaa jira degmadii aan insecurity ku jirto oo dadweynaheeda iyo galiiskeeda maxkamadaheeda iyo shicibkeeda aysan isku xirnayn hadda ninkaas guddoomiye ma noqon karo guddoomiye intiisa ka dhacdo magaciisa annaga reer madiina hadda waxaan nahay oo aan ku jirnaa emergency dan camal america male marka iskalig mid ku cusub ku leeyahay ma haysataa hantida oo qaarka oo dawladda ma haysto waxaan ahaa qof civil society hadda iska noqon wuxuusan aaminsan xataa civil society inuu qof u shaqaynayo marka midaan kaa codsanayna waxay tahay toban iyo toddoba degmo oo muqdisho meel kama kama karto raas aan haddii degmada iska xiranyihin dadweynaha waaxay u qaybsan yihiin laamay u qaybsan yihin falay u qaybsan yihin diyaar waxaa u ah civil society in wax la qabtaan adigana waxaan kaa rabnaa degmo kasta inaad sorbarays ku tagtid bal aad aragtid xaalka si dowlad markaas waxaad ogaan doontaa kalsoonidaa soo noqonayso waxqabashadaa soo noqonayso iyo adoo maxkamad dhex fadhiya maxkamadda oo dhaxa midda kaleta sharciga inaan qof kastaba u siman yahay taasina baalidoo khudbada aad akrisay baarlamaanka aad ka akrisay aad aad faraxna horta maxaa jira waxaad ogaataa haddii maanta gurigaaga aad ka dhacda haddii airboor ka dhacda haddii ay ka dhacday jid hadday ka dhacday suuqa hadday ka dhacday arday meel laysku dhaafa ay jirin waxaa diyaar loo yahay in shaki la maro taasna kusoo saarta gareeda waddanka dhammaantiisa madaxweyne ha noqdo baadi baa gaartay ninka dadka ilaalin aatiin shicibkana waa dadka ilaalina nafay leeyihi waxaa rabnaa in la wada maro shakinkaas jidka ha xirnaado laakaa iga xirnaado kalsooni oo maanta ii karnaanto jidka hadaa martay waxa lagaaga sharay dhibaa ka dhacay aan ogolaan aada umahadsan waa mahadsantihiin mar kasta walaalayaal waxaan idin xusuusinayaa idinkoo aada u mahadsan mawduuca aanu ka hadlayno daafurnaanta afartan qof baan isku xijin doonaa kadib baan idiin imaan doonaa inaan mawduucaas aada xooga u saarno dabcan arrimuhu way badan yihiin waad mahadsantihiin lana soo koobo su-aal toos loo aado haye walaal magacaaga iyo meeshaad ka socoto microfonka kordhaweyso asalaamu calaykum marka ugu horeysa mudan madaxweyne waa salaama wasiirada jooga xildhibaano hadday joogaan kulli waa idin salaama iyo bulshada rayidka aniga waa la hadlay waa la hadlay marka aniga kaalin kalaan ku beerinaya xagga amniga ayaa qalbiga iga raacay oo dhiiggayga inuu ku shaqeeyaad u malaynaysaa waxaan ku leeyahay waxaa idinka maqan ciidanka aan beri ogaan jira aan raadinaayo maxaa cutubtii ciidanka loo waayaa marka waxaan kusoo gudbinayaa xoogaa gabadha saas ma aqaanin waxaan leeyahay tallaayey soomaaliyey laguma ciin baxo ciidankiina waxaan ahay tallaayey soomaaliyey laguma ciin baxo cudurkiina waxaan ahay tallaayey soomaaliyey laguma ciin baxo caqligaana waxaan ahay tallaayey soomaaliyey laguma ciin baxo coodkaaga waxaan ahay tallaayey soomaaliyey laguma ciin baxo calankaaga waxaan ahay tallaayey soomaaliyeed haddaan caliyaalo iyo ciidan loo dhisay tallaayey soomaaliyeed waa cajaa'ibe rag culaysa loo carbiyey tallaayey soomaaliyeed yaa u ciidana calankuu dantaan lahaa tallaayey soomaaliyeed tallaayey madaxweynu yaa u ciidana calankuu dantaan lahaa
waad mahadsantahay wax yar aan dara soomaaliyeed toos aniga aan sameeyey oo taagsanaaday oo madaxa calankiina wax raboo maray in dadka uga kacan baa malaynaya calanku gobolkaa kacanaa gobol gobol gobol gobol waxaan calanyohow dadkii ku raba dunidaba kasii tegaye maxaan ku taraayaye kaydaba u meeliyey taageero kaligiine waa nala qasayaayo nala qaybinayahaye qoys iyo waxaan jirinba dadka lagu qasbayaaye
waa mahadsantahay walaal caasha aad baad u mahadsantahay walaal eh, professor dob professor dob waad mahadsantahay professor dob baan siinayaa raalli ahaada waktigaa la soo koobo mawduucana toosa loo abaana walaalayaal madaxweynaha jamhuuriyadda golaha ee xubnaha ka jooga golaha wasiira wasaarada ee, xubnaha baarlamaanka ee, istaafka madaxtooyada ururada bulshada rayidka ah oo qaybo badan ka socda ee, bahda warbaahinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib een, runtii een, aad iyo aad aan soo dhaweynayaa saddexda mawduuc oo halkaa looga hadlay oo ah transparent accountability iyo fully participation in la sameeyo oo dadka soomaaliyeed waxay wada leeyihiin la helo Een, participation wuxuu keenayaa wax allaale wixii process of decision making ah ama wada tashiga hadday mabaadiin noqon lahaayeen iyo hadday farsamo lahaayeen naqon lahaayeenba inaad ka qayb gasho Een, intaa kadib een, su-aalaha aan rabo inaan weydiiyo een, madaxweynaha een, waxaa ka mid ah waa ilaahay mahadii haddii la furay een, accountability oo political accountability ah oo economical accountability ah oo social accountability ah oo legal accountability ah waxa naga hadlaysan waa wada ognahay kulligiin ma raba inaan gadaal u saaco waxa naga hadlaabay Een, waxaa ii muuqata in hadda ay madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo maskaxdooda kusoo dhacda inaan hadda horu soconno Een, saadaal wanaagsanna aan la nimaado iyo niyad wanaagsan Een, su-aasha aan weydiinayo waxaa weeye Een, ma lagu tala jiraa in la sameeyo maxkamado ku shaqa leh cidda waxa lagu heshiiye jirisa la hormariyo oo sharciga hagaagsan ah oo system of charge ah oo ciidan soo qaban kara dadkaas oo aan heshooyin oo maanta waxay taagan tahay qofkii dambi kale in la yidhaahdo ow taas waa reebaba looma dhawaan karo looma dhawaan karo cid taaba xataa ima jirto Een, ma lagu talagalay in ciidankayna oo aan ognahay inay meelo badan capacity buildinga uga baahan yihiin in capacitygooda la dhiso waxyaabaha hadda laga dhawaajiisa waxaa kamid a markaad wadada marayso waxaa lagu leeyahay aqoonsi war waad uga jeedaa soomaaliyaan ahay waa maxay aqoonsigaad weydiinaysa ma waxaa lagu heshiiyey nimaan asgari amaan wasiir ahayn amaan xildhibaan ahayn wadada inuusan marin miyaa lagu heshiiyey ma heshiisaa jira taas waxaa weeyaan in la soo qaado wacyigelin lagu sameeyo ciidamada amniga lagu sameeyo wax si ay u ogaadaan shacabkooda baagiga uu leeyahay qiinka uu leeyahay shacabka iyo dowladda inay shacabka ka tahay in lagu helo intaa kadib su-aasha kaloo rabo inaan weydiiyo waxaa waaye mar haddii aanu u soconno sida dowladaha casriga ah u dhaqmaan waxaa fura suuqii cabdilashideey cabdilashideeya suuqiisa waa furay dhammaan jaamacadaha waxaa naloo keenaa documente fake oo laga soo sameeyey cabdilashideey baasaboorradii halkaasaa lagu sameynaya hadda waxayba dhaaftaba waxaa la marowhayaa in baasaboorradii yurub lagu sameeyaba meesha lagu sameeyaa la marowhaya mar documente dowladdaa iskaga kayska kale ugu daran dhammaan aniga wasaaradda maaliyaddaan ka shaqaysay waxaan ilaalin jirna foojarada lacagaha lagu lagu qaado waxay ka daraayeen lacagta kaashka haddana waxaa laga sameeyo hayaa private printing agency ayaa sameeyo haysta sarkaalka meel kasta jooga waa loo samaynayaa ayadoo cid ogi jirin yaa kontroola cid kontrooltamada waxaan soo jeedi lahaa in si degdega loo keeno state printing agency si looga badbaado dhammaan beesanada ku dhacaya dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeeda si looga badbaado intaa markaan ka tago arrinta oo ii sheeg social arrimaha bulshada waxbarashadii waa la sheegay qaabka ilaahay laga taabiyey waxaan dhihi lahay dowladda intervention kusoo samayso priceka jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo dugsiyada ha lagu soo sameeyo haddii wax kale la waayo public institutionadii hore loo dhisay ee hadda bannaan ha la siiyo lacagtana ha laga dhimo dadka laakiin haddaba hawl lagulama hayo waxaan rumaysanahay sida madaxweynuhu uu sheegay in dalka la dhiso basfigaas waa lagu keen dad badanaa waxay qabaan dadka dhulka la siiyo dhulka nooleeyey dhulkii burfuree madaaficada lagu jijibiyo nooleeyey ee maanta business iyo hoteela hata hoteelkaanaa kamid a meesha aan hadda joognaa kamid muxuu ahaa jir way sognaay meel lagu xaaray ahay maaqan toban iyo shan sano ka hor haddana muxuu yahay marka waa qabaa in lasoo nooleeyo oo aan daklibaa laga helayaa sida madaxweynuhu sheegana xeerka lagu sameeyey dib ayaa loogu noqon karaa hadduu waa mahadsanta abroad hay noqdo weel maguud waxaan qabaa marka wasiirka maaliyadda hal suaal inaan weydiiyo oo ah dabcan wasaaradahoo dhan marka financialka laga hadlayo adiga base u ah adaa bajetkii faraha ku haaya allocutionaduna adaa haaya madaxyadii adaa haaya madaxya xigeenadiina adiga waxaa dalka baratay sidaa ka warqabno dowladdaana hadda warqaba legitimacyga haysata waxeeda isbedelkeedii iyo wasiirada maadaan public property wasaaradihii documentation iyo fixed asset iyo current asset in la record gareeyo ahayd oo wasiirku markuu meesha faneynaayo inuu xilka ku wareejiyo ahayd lama hayo mobile waaye mobile aan kusigaa wasaaradii oo dhan in waxaa bisa laga baxo haddii aad samaysay madaxigalaashii madiina in nala tusiyo bangiga dhexe inuu nala tusiyo madaxigahaaga one point one waxa kusoo haray one point three waxa kusoo haray laakiin balaan xisaab celinba lahayn oo maxaa jira maxaa digsiisiia ku kale wasaarada qaar digsisidaa geli kara way geli kara digsisidii geli kara way soo dalba karaan stage bashar way soo dalba kara laakiin wasaarado badan waa in la helaa haddii muwaadinima jirto sida dowladii hore balansiga in lagu soo celiya bangiga lagu soo celiyo mahadsanid waa mahadsantihi aad baa mahadsantaha abukaatan siinayaa kadibna madaxweynahan siin doona kadibna safkaas baanu imaan doonaa waktigana dabayaaqu ku dhow yahay raalli ahaada walaal بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhahdaa awqaaf cumar xaa cabdulle waa aad aan ku gabo su'aalaha waaxagu badan meesha ku leeyahay tajriba madaxweynaha ku jira laftiisa marka mudana mudana
waa kuu furaya afka unu dhaw mudana madaxweyne iyo mudana wasiirada xildhibaanada bulshada reerka ah waxaan marka hore bogaadinayaa ee, soo bandhigidda barnaamijkan xisaha dowladnimada furan ayaan marka hore bogaadinayaa waa barnaamij aada u qiimo badan Ee, aniga ma ka hadlaayo ee, musuqmaasuqa jiro iyo arrimahaas iyo daafurnaan la-aan maxaa yeelay barnaamijka laftiisa waxaa loogu talagalay waxaas in la xaliyo waxaan u arkaa barnaamijka inuu yahay in looga hadlo sidee barnaamijkan uga jawaabayaa dhibaatooyinka jiro in in la adres garayo su-aaluhuna ay ku asbajeedaan aniguna dhinacaas ka bixi doona hadduu ilaah yidhaaho wax badan oo cabashooyin ay dhibaatooyin waa jiraan laakiin barnaamijkan inuu arrimahaas adres yareeya muhiima oo wax ka qabta u yareeyo waxaan aada uga bogay soo bandhigidii ee presentation uu sameeyey wasiirka uu kaga hadlayo website-ka oo inta badan xogta lagu xog saara xogta iyo macluumaadka ee database finance oo maaliyadda oo dalka ama ribaygiisu yimaado iyo sida maaratay ku imaanayaan iyo shuruucda lagu maamulaayo iyo siyaasadaha lagu maamulaayo waa arkay waxaa marka iga muuqatay in presentation-ku oo u baahan yahay horumarin dhinaca ah sidee looga qaybgelinaya dadka bolska siyaasadda samaynta lafteeda iyo dejinta sharciga iyo go-aanada iyo barnaamijyada dowladda qorshayntooda la socod sidee uga qaybgelayaan ayaa muhiima iyadana in loo helo muxuu ahay qaabkii in in la helo midda sharciga oo kaleeto dowladaha adduunkooda waxay leeyihiin geedi socodka xisamayn oo muujinaya meesha uu ka bilaabanayo oo ugu horeeya inay yeeshaan low making commission anaga laakiin wasaaradan qabnaa qaybta sharci dejinta wasaaradda cadaaladda hadda waxaa jirjeeda ama in wasaarad walbo ay samaysato shuruuca iyadu ay maaragtay soo inishiid garayso drafterskii dadkii lahaa loo geeyin la tashiyada baarlamaanka dadka faylantib waa loogu soo celin jiray kahorna waa la hormarin karaa oo qaybaha kushiisa waa la samayn karaa ayadana in la sameeyo geedi socodka sharci samaynta dalka inuu cad yahay meesha ay dadka kaga qayb galayaan ay cad yihiin ay qoran yihiin si loo ogaado arrintaas waa muhiim arrinta kaleeto oo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee dowladda inta badan bulshada rayidka iyagaa wuxuu kaxil ka saaran yahay inay dhibaatooyinka inta qeexaan oo ay diyaariyaan dokumenti isfasiraayo oo sheegaayo in haddii dhibaato jirto dhibaatadaas bolisi dowladda ka soo saarta haddii ay jirto bolisi qaldan oo shaqaynaya in laga wareejiyo dadka iyaga markaas ay la fadhiistaan xukuumadda oo aysan xukuumadda xaggeeda ka imaanayn xagga ka qaybgalka oo ah siyaasadda siday ugu qaybgalayaan bulshada rayidka inay problemka difaan kareeyaan madax lacag ka wada qaataan dowladda la fadhiistaan weydiiyaan in bolisi laga soo saaro arrin haddii ay maqan tahay haddii bolku jiro oo culays ah dadku u jirana ay weydiistaan wax looga bedelo taas ayadana waxaan dhihi lahay in qaabkeedii ay ka wada shaqeeyaan bulshada reerka iyo dowladda arrinta kale waa duubaya arrinta kale waxa waaye sidee dadka uga qayb qaadanayaan bulshada reerka sidee uga qayb qaadanayaan xisaabtanka dowladda dowladda hay-aday leedahay in dhexdeeda la xisaabin waa jiraan laakiin weli mekanism ma abuurna oo dowlad bulshada rayidka ay dowladda kula xisaabtanayso mekanismkaas jirkaan inuu ka jawaabo aada u fiican rasiid ku imaanayo oo lagu abuuri lahaa qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay waxaa jirta hodantinimo aan sabab shaqsi ku imaanin oo fara badan oo ay sameeyaan madaxda dowladda ama ha noqdaano gudoomiyaal ama ha noqdaano wasiiro ama ha noqdaano cid walba hodantinimo aan sabab sharciga lahayn cid kasta uu gaarto waa inuu jiraa qaab aan ahayn keliya maaragtay anti dhowrkaa xisaabin xataa laakiin iyadoo aan la xisaabin hadday muuqato inay jirto hodantinimo aan sabab sharciga ku imaanin waa in waa in dowladda ay u haysaa makaanida sharciga wuxuu lahaan jiray qodob dhacayo aragtimeenta senate house in hodan qofuu noqdo sabab la-aan waa dib waa inay sabab jirta waa inuu dhaxalay xadda ku dhaxalay jirtay dhaxal ku timid waa inuu ganacsi bilaabay oo ganacsi ku helay nin shari waxba haysanin oo maanta hodan ah waxa weeye waxaa yidhahdaa behind every great person there is a crime hadantinimo weyn gadaasheeda waxaa yaalay dowd haddii aysan ku imaan ma iska dhaxlay ama aysan ku imaan ganacsi iyo shar
waa mahadsantaha madaxweynaha ayaan siinaya kadib ayaan idin siin doonaa kooxdiina fursadda ugu dambaysa ad leedihin waad mahadsantihiin wasiirka maaliyaddana waa siin doonaa isagana madax madaxweyne soo dhowo
waayahay aad iyo aad aa umahadsan tihiin waadaan usoo dhaweynaa fikirkii walaashan zahba ay ku bilowda ahaa civil society-ga laftooda transparency-ga ama daafurnaanta qeyba ka qaataan oo dhaqaalaha ama hay-ad caalami ha siiso ama dadka soomaaliyeed ha u dhiibaana ay ku adeegayaan o dadka wax ugu qabanayaan labsadooda inay daahfurnaan ay ka muujiyaan waxay aada iyo aada usii dhiirigelinayay culaysna ay ku noqonay dad dowladda qeybaheeda kala duwan in ay isfurfuraan oo ay furnaadaan marka waa initiative cusub waxaan isleeyahay aad iyo aad ayuu muhiim u yahay lanna sida wasiirka uu ka dhawaajiyey laba bilyan oo dollar ayaa waxaa la yidhaha eight percenta dowladda kasoo gaartay boqolkiiba sagaashan iyo labo eh, civil society iyo n g o yo iyo serviceskaasi ku baxday dowladduna waxba kama oga waxna kama hayso raadna kama hayso waxna kama oga adliisa bulshada rayidka soomaaliya haddeen war annaguna inta na soo gaarto waa intaan boqolkiiba labadaanaan soo gaartay waxa dhan buuna sheegayahay annagu maanan arag haddayna dhihi lahaayeen lafsadooda waxbay waxa weyn soo gaarsiineen arrinta ku saabsan garsoorka oo walaashay ayadan ay ka hadashay waa arrin dhubtii concern oo dadka soomaalidu dhan ay qabaan laakiin waxaan rabnaa hal mid inaan fahmo annagu nidaamkii dowladnimada ee soddonkii sano dowladda een aan ku dhaqmaynay aan bedelno ayaan dhahnay hal la bedelaa la yidhi nidaamkaas dowladnimada oo dowladda dhexe oo xooga badan oo madaxdu ay awood badan leedahay nama anfacayo waa bedelaynaa waxaan keenaynaa nidaam cusub oo muxuu ah xukunku uu baahsan yahay taladu ay baahsan tahay oo hay-ado maxaanku idhahdaay ismiisaamay ay leeyihiin sidaas daraaddeed dastuurka kumeelgaarka maanta ku dhaqanno wuxuu qorayaa adeega garsoorku inuu madax bannaan yahay xukuumadda inuu ka madax bannaan yahay markay timaado garsoorkiisa sida uu garsoorku u dhaqangalaayo oo loo maaraynayo guddi guddigii samayntiisa yaa markaa yaa yaa waqti dheer lagu qaadatay leanna guddigu wuxuu ka koobmaa sagaal xubnood shan xubnood oo lasoo dooranayo iyo afar xubnood oo xafiisyada ay joogaan awgeed xubid uga noqonayo dowladdu intii xukuumadda intii saarneyd ee mas-uuliyadda ka ahayd oo ahayd shantii qof inay keento shantii qof way keentay xeerkii horta baarlamaanka u fadhiistay xeerkii guddigaas uu ku shaqayn lahay ama lagu soo xuli lahayaa la sameeyey xukuumaddaa geysay baarlamaanka baarlamaanka uu ka dooda u ansixiyey xeerkii meelaa la dhigay xukuumadda dibaa loogu celiyay dadkii keenaa la yidhi shantii qofood ee keentay laba hay-adood oo aan dalkan ka jiri jirin oo waxa cusub ee hadda la samaynayo ka mid ah ayaa ka mid ah muxuu ahaay guddigaas adeega garsoorka ee madax bannaan waa maxkamadda dastuuriga ah annaga weligeed ma qabi jirin waa guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka annaga weligeed ma qabi jirin gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga iyo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaankana waxaa la yidhi xubno ayay ka yihiin guddiga adeega garsoorka afarta qofood oo xafiiska xafiiska ay joogaan awgood guddiga madax ka qayb noqonaysa ka mid yihiin midka kale waxa waaye guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha waaye iyo garyaqaanka waa la isku haystaa laakiin labadaba waa jiraan waa dad jooga oo hadda xafiisyadoodii fadhi gudoomiyihii maxkamadda sarena waa joogaa haddii xeer xeer ilaaliyihii guud ay tahayna waa joogaa haddii garyaqaanka tahayna waa joogaa toddoba xubnood oo guddiga ka mid ah ayaa marka joogta labadaas xubnood oo gudoomiyihii maxkamadda sare maxkamadda waxaan leeyahay dastuuriga ah iyo gudoomiyihii guddiga guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka waa naga maqan yihiin weli ma samaysna toddobadii inay shaqo bilaabaan oo shaqadii sii bilaabaan ay wadaanaan rabnay ayadayna ilaa hadda weli laguma guulaysanin laakiin waa la wadaa waa laga shaqeeyohaa shantii qofoodoo gaarkeed waa la garanayaa labadaasna waa la garanayaa labadaasna way naga maqan tahay marka dadaal marka taas marka maxay keentay wax badan dowladda gacmahay ka xiran tahay garsoorka waxba kama qaban karto garsoorkii guddigaas madaxa bannaanuu tilmaamayaa dastuurku inuu mas-uul ka yahay garsoorka wasiirka cadaaladana kama aha prime ministerkana kama aha madaxweynuhuna kama aha shaqada ay soo qabtaan guddigaas maalan madaxweynuhu xil kama qaadi karo qof garsooro ah ilaa guddigaasi ay dhahaan qofkaani xilkuu guda waa xilkaa laga qaado markay u soo jeediyaan kabacdi a madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karaa laakiin nin tuugahoo burcadoo maxkamadii fadho dadka dhacayo maanta haddaan u jeedno anugu ma ka qaadi karin haddaan dee xeerka aan ka boodayno waa guuli oo xeerka annagun isticmaalaynin aan ciidan intaan dirsadooryaa dhigtaa laga soo qabtay lasoo xiro haddaan leeyahay waa guuli si marar badan oo horey u dhacday laakiin dee haddana xeerka boodistaasna xeerkoo laga sii wada boodin bay keenaysaaye muxuu ahay ma ma xal xal ma keenayso mushkiladaha oo muxuu ahay na haysta ayay ka mid tahay garsoorka dhibaatadiisu waa badan tahay cabashadiisu waa badan tahay sidaas ay tahayna dadka ka shaqeeyana waa dhiban yihiin intaasoo garsooraa la dilay oo ilmahoodii ay agoon yihiin intaasoo garsooraa muxuu ahay la eryey oo dalka amniga darada jirta awgeed looga eriyoo laga raacdeeyey wax badanoo dhibaata oo duruufaysan ayaa jira laakiin waxaan qiraynaa in dhibaata ay ka jirto laguna mashquulsan yahay sidii maxaanku irahday loo loo saxi lahay muxuu ahaay ee, dhibaatadaas hadii haddii alla yidhaahdo Ee, isku xirnaanta dadweynaha iyo dowladda ee laga bilaabo deegaanka ugu hooseeya degmada dhexdeeda waa run derisaynta mashruuca la yidhaahaa la wadaa deriskaaga aqoo oo muxuu ahaa yaa ku derisa ogow waa mashruuc socda hadda waa waa la wadaa waan rajaynaynaa in oo asigana ee, miro dhaxalgala oo amniga wax ku kordhiya ay kasoo kasoo bixi doonaan rofeor maxamed xasan mid uu ka dhawaajiyo oo ah musuq maasuqa iyo qaabdarooyinka dhibka jira maxkamada la tacaalo la sameeyo waa meesha meeshaa u noqonaynaa inta maxkamadoodoo dalkan leeyahay dastuurkaa sheegaayo maxkamad ma samayn karno maxkamadii maxaanku idhahdaa badbaadadoo kale ma dhisi karno ma samayn karno maxkamadaha inta maxkamad uu leeyahay iyo maxkamadaha jiraa dastuurkay ku cayiman yihiin maxkamad cusub ma keeni karno ilaa wadadaas dheer aan soo marno oo aan muxuu ahay xukuumaddu proposal inta keento maxkamad noocaana loo baahan yahay golaha wasiiradu kusoo qancaan kabacdi baarlamaanka la keeno baarlamaanka uu ka qanco shacab waxa waaye waddo kalo laakiin sida ugu habboon way ahaan lahayd maxkamad musuq maasuq waa u gaar ah maxkamad hantida laysku haysto oo dhulku ay ka mid yahay oo daaruur ay ka mid yihiin ee dagaaladii soka markay dhaceen la kala qabsaday maxkamada u gaara oo waxyaabaha yacni kaysiska khaaska ah oo mujtamaca haysto maxkamada u gaara in la sameeyo way ficlaan lahayd oo ikhtisaas gaara u leh kuna mashquulsan ayada leh laakiin maxkamadii kii deynkii la cararay iyo kii maxaan ku rahdaa gaariga jug ku siiyey qof kale iyo kii dhul laga dhacay iyo kii kulligood haddii ay hal maxkamad soo wada aadaan jaamka meeshaas ka jiri karaahi waa garan karnaa laakiin waxaan aada iyo aada u dareemayaa oo anigana igu soo gaarto xafiiskayga iyo meel kastoo aan joogaay culaysyada ee, cadaaladda iyo cadaalad darrada ay dadka u tirsanayaan had halkan markan inaan waxuga noqdaan rabaa midii haddaati oo musuqmaasuq oo kale oo hebel muxuu qabsaday iyo meesha lacagta lacagta taalle iigey mushkilad kale iyadana ka jirta halkaan dadkeennu markay hadlaan cadaalad darray ka qaybsan haddana cadaaladda marka la yimaado cadaaladdu ninka xaakimkaa meeluu fadhiyaa ninka daaluurka ah asiga sooma qabsan karo hay-ado kalaa jiro dowladda u xil saartay inuu soo qabto soo baaro waxbuu dhacay hantidaan ma kubsaday meel dale ma ka bixee hanti dhowraha guud ma soo cadeeyey xeelaleega guud ma loo geeyey xeer ma waafaqsadeen adigu sida nidaamka uu qabo kadib maxkamadii xaakimkii in loo keeno la yidhaahdo eedaanu qofkan galay inta dhegaysto waa laga gardaranya muwaadinkan hala dhaafo ama waa waa gardaran yahay muxuu hala xiro inuu yidhaha kabacdi ayuu ku egyahay maxaa gaaraya marka ninkii daalimka ahaa ee la soo xidhay ee dulmiga sameeyey markaan kulligeen u wada tagno boolice stationka meel laga istaagan la waayo cawada xasi shaqaale soo xiraa dilila boolice stationka meel laga istaagan la arki maayo nabadoonow xildhibaanow wasiirow maxaanku yidhaahdaay bulshadeena rayidka ahow wa- waa la wada taagan yahay war ninkaan annagaa naqaan hala soo daalo kanaa ka dhacay damiin ha loo sameeyo kan ha loo sameeyo askartii la handado tuug aad tahay dadkaas kasoo qoqobsanaysa reer hebel inuu yahay daraaddeeda qofkaan usoo qaba baasaa gusi intaa laga dhacay yacni annaga lasadaan waxaan samaynaynaa wax dadkii noo shaqayn lahay cajas gelinayo yaan lagu qabsanin ha eedoobin yaan lagu eedaynin marmarka qaarkood yaan lagu dilin qofkii inuu is yiraa iska cararo qofka haddii lasoo qabto weli waxaan u malaynayaa maalin maalmaha ka mida ma ayan dhicin ciidamada amniga qabnaahay qof inta ay jirtileen oo korkeeda ay googooyeen oo daqara ay ku dhigeen oo lasoo bandhigay oo la yiri ma jirto aadaan aada arrintaas dowladda uga shaqaysaa in aanay dhicin in dadka markii ciidamada amniga qabtaan inaan la ciqaabin oo aan jirdil lagu samaynin haddana dadka waxaa laga kerinaya ma lasoo xiray qofkaan ha u kaadi sug waa la soo daynaa haddii dambi lagu waayo haddii kalena maxkamadaa la geyna maxkamadaa deynaya ama maxkamadia xidhay kalsoonidiiya meesha ka maqan waxyaabaha dowladda lagu kalsoonaada aan u leenahay ayay ka mid tahay ma gaarayno cadaalad ma gaarayno garsoor haddii aanan hay-adaha dowladda haddii hanti dhowruhu wasaaraddan khaladaysa mise ama ninkaani ee khalad uu sameeyo lacagta uu yidhaahdo hantidaani si khalada loo isma lacag dowlo hanti dowlaa meeshaan lagu dhuusano saa u dan leh waa muxuu ahay ninku moogtahay reer qurac u ahaayo annaga iyo reer quracne muxuu ahay waxaaba naga dhexaysa muxuu ahay waxaasaa naga dhexeeya la yidhaah oo maxaa in layska dabagalo xeel ilaaliyu sidow muxuu ahay qofkan warqad ugu soo gooye la yidhaah askarigiina lagu qabsado asagoo warqad wixii oo dhan marka waxaanay hal meel oo ay dhifta kuleeyihin ay ka saxmaan ma jirto mujtamaca dhan inaan u wada istaagno aadaan ugu celinaa dadka ciidamada amniga markay qof soo qabtaan la tuhumsan yahay waxaan ku khasabnaa inay sida xeerku qabo ay tagaan cadaaladda wakhtiga loo ogol yahay haddii la dhaafay warqad fasaxa usoo qaataan qofkan inay sii baari karaan oo ay hayn karaan maalintay ka dhammaatana hadday keesku helaan in la geeyo dagaalka argagixisada aan ku jiro aada ugu dhib badan yahay matalan dagaal ma aha oo military iyo tuug qof dakray iyo mid dambiil la cararay ma aha dagaal organized ah oo dhib badan oo technology technology ku shaqaynayo oo wax ku shaqaynayo dalkeenna dee annagu sida dadka shabaabka ula dhaqmo oo cabsigelinta ah oo handadidda ah oo magaciisi ah dowladdu ma samayn karto sina suurtagal maa inay samayso shuruuc iyo nidaam inay adeegsato yaa dowladdu ba shuruucdii iyo nidaamka waa naga maqan yihiin nidaamkan iyo caqabadan cusub caalamka kusoo biirtay ee argagixisada la yihahdo nidaam iyo shuruuc gooniyay leeyihin mid ka mida oo arrimaha dhaqaalaha iyo beesada iyo sida laisu dalmariyaa maalin dhoweyda sharcigeedii yaa baarlamaanku soo baasgalay mid kale baarlamaanku ag yaallaa weli wuu yaallaa oo ku saabsan maxaanku ihahday argagaxa dadkan dabadiidka iyo dadka la shaqeeya maaha dadku cirka kama soo degin muxuu awliya allo muxuu ahay ubadayda sidata maaha dad waayo dhulkay maraan macaamilay leeyihiin daday la macaamilaan dadayna nool yihiin dadaa shaqada u fududeeya dadaa muxuu ahay og xogtooda iyo warkooda hayo suurtagal maa marka dadka inaan iska taadiidno sheekh nuur baalud maalin maa muxuu ahaay wadaadu masaajidku maalin ka khudbeeyaa dhantaa kusoo dhan maalinuu muxuu ahay oo dowladda wax ka sheegaa lasoo qabto maalinuu macquul ma aha sharci waa inuu jiraa kala xadidaayo waxaynaayo kan firka geystay kan ku kaalmeeyey kan asigoo og soo sheegi waayo nin baa wuxuu og yahay ninkan inuu argagixisan yahay boqol qofoodoo soomaali anag oo dembi aan layn abri ah beri inuu diri rabo og oo meeshuu baabuurka ku rakibaayo oo fiilooyinka iskula xiraayo oo qaraxa uu ku dhisaayo og oo arkay oo aan soo sheegin dembi ma lahaa oo asaga wixii ma samayn miyaan leenahay maanta marka dalka waxaan rabaa inaan idiin sheego ninka tuugaa toorrey inta soo qaato qofka dhufta ee dila ee toorrey qofka dhufta uu ku dila iyo midkaas boqolka qofood qarxinaayo isku qaanuunan u leenahay marka laga yimaado aayadaha qur-aanka iyo muxuu ahay loo degashada qaanuunka dalka u jira wax badan uma kala saarayo common criminal dambiilo caadi ah oo ama qof toorrey ku dilay ama muxuu ahay baabuur ku dilay ama soo kala soo siiyey iyo midkaas boqolka qofood dilaayo oo saakay hal boqoloo qof meeshaas in meydkooda laga gura ay tahay farqi weyn oo hadda la garanayo oo qawaaniinteenna ee aada u waxaynaysa ma jirto meelaha meelaha qaarkood waxbaa tilmaamaa ka jira qaanuun u gaaraanana qaanuunkii weli ma lihin technologyaba maalan haddaan maal soo qaado isgaarsiinta three g iyo four g oo nidaamka adduunyada maanta meel kasta ka jiro magaalada muxuu ahay garowe boosaas haddaa tagtid three g waa kuu shaqaynaya hargeysa haddaa tagtid three g waa kuu shaqaynaya halkan kuuma shaqaynayo waa maxay shabaabaa inta u tagaa yidhi damiya trijiga ma samayn kartin option kaleo annaga noo furan maxaa waaye inaan dhahno ma dami kartin haddaad damisiin annagana sidaanaan yeelina nidaam tilmaamayana ma jiro qaanuun ma jiro tilmaamayo war taleefonkaana lagu hadlaayo tuugaan shabaab la yidhaahaa meeshaan ku qarxay ama ku dhintay taleefonkiisii waa kanaaye rekoorkiisa hala ii keena dugu wuxuu leeyahay aniga ammaano waaye aniga ma bixin kari xogtaada qaanuun ku khasbaayo inuu xogta bixiyana ma jiro maxaa waa marka inaan suubino sida shabaabka suubina aan samayno hala xiro hala dembi isgaarsiinta inaan dhahno ama ha laga dhaco inaan dhahno annaga iyo shabaabkii isku dhaqan iyo isku behavior maa noqonaynaa si uun inaan u xeelado kale iyo technology kale aada sophisticated u ahoo dadkuna ajnabi ah iyadana inaan la hoosgalno iyo duruufaha yacni lagu shaqaynayaa duruufo muxuu ah caadi maaha qawaaniintii dowladda waxaas u fasaxi lahayd oo dhan marka ma qabno dalkuna hore ulama uma la hayn jirin haddana waktiga cijidiga oo jira awgeed shuruuc badanaa la sameeyo baarlamaankaas weli kuwaan kama soo bixin baarlamaanka ma samaysmin waa daba soconnaa marka maalin walba waxbaa la helayaa dowladnimaduna sideedaba waa qawaaniin waxaan qawaaniin ku saraysnayn ama shuruuc aan lahayn qofka samaynayahay dowladnimo ma aha waa fawdo waa rabash waa maxaan ku radaa qaabdarro iyo colaad hor leh iyo dhibaato unaa lagu tegayahay maslaxad fog lagama keenayo waayo aragnimada aan soo marna waxay tahay dalkan intii aan soo joognay intee jeeroon soo aragnay dad soomaali ah oo niyadsan aada iyo aada u niyadsan oo ammaanka inay soo celiyaan rabo is-abaabulay oo ammaan keenay ammaan soo celiyayoo keenay laakiin muddo ka bacdi ammaankii ma shaqaynin muddo ka bacdi ma waa maxay ma lahayn qawaaniin la ogyo ku salaysan yahay qawaaniin dowladeed oo laysku raaco qaanuun waa maxay waxaa la sameeyaa mushkiladda uu xalinaya iyadoo aanay markaas taagnayn yaa la sameeya berri hadday waxaan dhacan sii yeelina saan iyo saan haddaan la samaynin wax kasta oo xayndaabka dowladnimada bannaankeeda lagu sameeyo ma waaraan dhibaatana way ka timaadaan sidaasaa dowladdu gacanta uga dabran tahay oo qawaaniintii waxyaabo badan oo muxuu ahay fududayn lahay la dagaalanka argagixisada iyo muxuu ahay habka xataa cashuur ururinta maanta nidaamkeenna cusub ee naga maqan yahay oon daba joognaa marka macnahu ma aha inaan la qaban karin waa la qaban karaa wax badanaa hore usoo qabsoomay inta dhimanna way qabsoomayaan laakiin mar walba dowladdu inay qawaaniinta iyo nidaamka iyo shuruucda ay raacdo oo ay dhaqankeeda dhaqan sharciyaysan uu noqdo waayo masalada guduga waa mahadsantiin
aad baad umahadsantii waqtigaan ku talagalnay wax yar baa inooga haray wasiirka maaliyadda ayaan siinayaa su-aashii uu weydiiyey profesor doob ee ku saabsaneed wasaaradaha kadibna dadka ugu dambeeya aan fursadda sii doonaa soo dhow wasiir
بسم الله الرحمن الرحيم صرفوا مع سنية سؤال شو ستوسكا وزارة مالك لو يدوحي property register أما ديوان قلنتا عن تيدا الدولة إلى وحان إذن شيئا مركي عن حركة الأولية لابي طوانكي بشي أو بشي فبراير وحان ليقو وليكي دفتر بقرا أما عن تيدا مكوزدا الدولة إلى وانا هاي هذا waxaan ku darnay haddana hantida maguursada ah ee dawlad ay ku leedahay banaan overseas fix assetkeedana waa haynaa taasna waa mas-uuliyiinta oo loo idmaday wasaaradda maaliyadda marka arrintaas waxaa ii sheegayaa in daftarkaasi lahayo ama ha ahaadaan dhismo ama dhul banaan ha ahaado ama dhismo dawlad ha noqdo waxaa rabaa keli fursad inaan ka faaidaysto quickly oo maaragtay duniya ay weydiisay tariifada oo maaragtay dekadaha xamar iyo dekadaha kale waxaan rabaa inaan idin ku wargeliyo inaan samaynay guddi farsamo oo ka socda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo hadda ka shaqeyna arrintaasi tariifadana waa asiiranay meelaha qaarkood way naga hooseeyaan oo xamar way ka hooseeyaan meelaha qaarkood waa naga sareeyaan laakiin waxaan rabnaa inaan midayno macluumaadkaas oo dhanna intaan kusoo bandhigi doono insha allah asalaamu calaykum mahadsanid wasiir waxaan siin doonaa dhallinyarada xaggaa fadhisa waad mahadsantii waadin siin doonaa afar qofood wiilka wiilka ayaa lagu bilaabaya gacanta taago soke soo koob walaal waqti ma haysano qof kasta hal daqiiqa ayaanu ka badsanin بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان على جمهورية الفدرال الصومالية مدن حسن شيخ محمود سلام كدب waxaan rabaa laba mawduuc oo kooban inaan su-aal kaga weydiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda shacabka soomaaliyeed madaxweyne adiga ayaa mas-uulka ah inta badan waxaa dhacda in ciidamada dowladda federaalka ay tagaan ama ay guryaha meelaha ay dadka degan yihiin sida qaxootiyada oo kale dad ka soo barakacay goobihii dagaalada ay ka dhaceen iyagoo markaasi dhahaya waxaa fadx ka haysanaa wasiir hebel ama sarkaal hebel dadkii meesha iskaga barakicinaya dowladda arrintaasi sharcima ka dejisay oo dadkaasi haddii hebel ay dhacdo in meesha laga saaro qorshe ama dadkaasi soomaaliya ka mid yihiin meel ay ugu talagasho ma jiraan taas waa mid midda kale waxaa waaye aan rabo waddanka waxaa ku jira maamul goboleedyo ciidanka dowladda federaalka soomaaliya marka le ciidan qaran ay leedahay tusaale ahaan ciidanka maamulka jubba oo kale aan adeegsanaya warbaahinta ay adeegsanaya ciidanka maamulka mawduuca la xiriiri walaal wax kastoo aad ka hadlaysa taasa kaa codsanayna aanu ka hadlayna Marka- haddii aynan la xiriirinna waqti uma hayno marka waxaan rabaa eh, in dowladdu ay arrintaasi qorshaheeda ku darto in ciidanka dalka uu yeesho hal magac oo keliya mahadsanid si horumar eh, ciidanku ay wada shaqeyn ballaaruurta waa mahadsantaa walaal gabadhaasa ku xigta Eh, waxaan eh, mawduuca wixii la xiriirin baan ogolnaa walaalayaal waqtigaa dhammaaday raalli ahaada
وراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرعي وأبرهام عبدي عن قصة عداء الرضا والشرف wardamiya magacaaga magacaagan ku xil walaal أبح أحمد عبدي ubax axmed cabdi
waxaan doonayaa aniga su-aal ma qabo laakiin laba arrin ayaan doonaya inaan soo jeediyo maadaama maanta aan fursad helay inaan soo horgeysto madaxweynihii soomaaliya mudane madaxweyne waxaa jiro dhibaatooyin badan oo u baahan in isla xisaabtan laga sameeyo hadda tusaale magaalada isho aan joogno magaalada wadooyinkii ugu badnaaya dadkii shacabku ay isticmaalayeen way xiran yihiin aniga jaamacaddaan dhiganayay hal waddo ayaa soo hormari jirtay oo taas baan gaariga kaga degi jirnay halkii wadana mar dhawad ayaa la xiray iyadana meel ugu yaraan soddon daqiiqo laga soo lugeynay ayaan gaariga kaga soo degtaa marka dowladda soomaaliya yacni in wadooyinkaas ay xiran waa run dhibaatooyin baa jira dhinaca ammaanka laakiin haddana dhibaatooyinkaa jira darteed maaha in dadkii shacabka ay ku waayaan xuquuqdoodii taa waa taas in dowladdu ay hoos usii eegta ayaan ka codsanayaa tan kaleeto mar walba oo madaxda dowladda ay arrin soo jeediso sida hadda barnaamijka hadda kaleeto oo dowladnimo daahfuran waxaan aragnaa in yacni wixii dhumucdii macnaha barnaamijkaasi soo jeediyey in luuqado kale ku baxdo annaga haddaan nahay dad soomaali baan nahay af baan leenahay afkeena hiil buu u baahan yahay in sare loo qaado marka waxaan ka codsan lahaa aniga oon madaxda soomaaliyeed u jeedin lahaa markay qodbeynayo ama dadka soomaalida inay wax u sheegaan ay rabaan in luuqada soomaaliga ay wax ugu sheegaan waayo madaxweynuhu wuxuu madaxweyne u yahay hooyada soomaaliyeed ee joogta miyiga xoolaha ku ilaalinaya iyo qofka buugta kastee wax akrinaya ee jooga magaalada marka haddii isku mida inay u fahmaan dadka soomaaliyeed khudbadaha iyo waxyaabaha muhiimka ee way caddaa fariintaaduba waad mahadsanta walaal wiilkaa ku xiga ayaan siiyey iyo ninkaa kaleeta kadibna waa soo gabagabaynaya ama gabadha gabadha baan kusoo gabagabay doonaa waqtigaa naga idlaada raalli ahaad magacaaga ku bilow iyo meeshaad ka socodso walaal
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمعنا الوزيرة شرف على قيامها بالشرف مقعي وعبد الهاب مع عبد الله وحانا هاي بدونيها بدك قلبي جامعة السمن ومدحوينها مرة وصل هاي ما هم مرة ما أكثر بحرر دور دور قدار وقامت مدام هناك في سؤالي سبنا إبحان هنا من دور قدار قدر هل سؤالنا مدحوينها ولا dadaalkay kooda waxaa waaye wax la hagaag oo la hagaagi lahay wadanka ama horumarka laga gaari lahay waa isla xisaabtanka oo maqan xisaabtanka inaan kor ka bilaabno way ka habboon tahay in laga soo bilaabo heer hoose oo degmooyinka ama xaafada loona dhiso mas-uuliyadahooda si dhisan loo samay waxaa kaloo ku dardaarma barnaamij kasta oo la sheego in uu ahaado wax run ah ama dhab ah waa in commitment ay jirta waxaan kaloo kala soo jeedinaa maadaama siyaasadii loo soo wada hanqal taagay oo rajo laga wada yeeshay in la helo machad ama meel diyaarido dadka oo aqoontooda ama kabasigooda ama maaliyaha ama leadershipka la haro soomaalidu waxay dhahdaa ninka ragga quuradiisa maqla laakiin xantiisa waa maqlaa runta xanta way iska jirtaa in siyaasiyiinta ilaa madaxweynaha ugu sarreeya lagu xanta xilliyada ay mooshinada ama dhibaatooyinka jiraan in waxuun laisku furgaamiyo marka madaxweyne arrintaas waa ma jirtaan oo xilliyada qaar oo la isqabto oo laisxaniyo taabta wax ma ka jiraan ayaa dhilaay waxaa kaloo wasaaradda maaliyadda aan kula dardaarmi lahaa in la isku jaangooyo maxaa la dhahaa qofka baahidiisa iyo qarashka loo heli karo ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa xisaabtan wuxuu ka bilaaban karaa markii ani laba kun ama kun mishaarkeyga uu yahay laakiin guriga keliya aan deganaha iyo jirka iwaardiyaha iyo lacagta kubaxeeda ay saddex kun tahay duuka meeshaas wuxuu ku jiri karaa hay-adaha ama dadka ajaanibta ay dhahda soomaaliya musuqmaasuqaa ka jiran oo meelaha kale wax ka qaadan karaan ceertaa dhamacaaya la yaqaanaa la marka wasiirada iyo madaxda kale waxaan kula dardaarmaa guryo aan qaadi ahayn oo hodan iyo doon iyo liwarwaa inay soo dhawaanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay ninkaas baa ku xiga waa gabadhaasa kusoo gabagabay doonaa walaal adigana soo inaad soo koobto isku dawaad mahadsanta
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحلل عبد الغني حسن كيلي رئاسة الدولية برطمان السلطة أنت حمل آدم سلام في مدرسة كل شيء وكذا برشلونة وكذا بالكاد رئاسة أنا برشلونة عندنا لكم أنا وهم بنينا يا waxaan rabiyo kale inaan meeshaan ka sheego bulshada rayidka waxaa ku jira qolo oo professional oo ah dadkii wax bartay
microfonka dhaweyso si lagu guddiga guddiga dhaqaatirta guddiga mataqaanaa goyaanka beeraha axnaanta xoolaha marka si lacag la-aan ah in ay wada shaqeynta ay transparencyga ay hadda ay ka hadlayaan noo ogolaadaan in wasaaradaha inaan la tarin karno oo la munaaqasho midda kale waxaa inaan wasiirka maaliyadda u sheego أنا كل يجي وحدي يجي حلقات هذا عشور عشور تعرف بقي حلقينا فقرة السوق هذا لا مكسر تكمل هنا ما أقولي إن تكمل السيارة لا
aad mahadsan tahay gabadhaasaan ugu dambaysiinaynaa gabadhaasaan kusoo gabagabeynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihi waktiga ayaa naga dhammaaday kadibna madaxweynaha ayaan sii doonaa haye walaal soo dhow magacaaga iyo meesha ka socoto
بسم الله الرحمن الرحيم مبعيد واحد شغلي في المروة عن قبل هاي أرض هي علم سياسة جامعة لها مقدسو هذا هو أفرح ساهي إن مانتا مدحني تلك أنا أرفض لي وساها قابع محصول الدين دور ما يجب بس دور سؤالها لكن حرمات كلية العوانة ولا لها اللي ما داب اللي مثل حساب يمكن ما يتكلم تضمير باطنكي بشي هو روح على سوق القبيل مدشة ولا تشي لقرن لغو قصة دولة لغو اللي حتوقع waxaa laga qayb geliyey maamulada ee ka jira dalka waxaa soo baxay go-aano go-aanadii soo baxay waxaa jira dadka tabanaya waxaa kamid ah dadka ku nool gobolka banaadir waa laga qayb gelin runtii waxayna kamid tahay waxayna hoostagetaa ciwaanka qayb qaybgelinta bulshada noocyada kala duwan maamulka dalka inay wax ku yeeshaan marka waxaan weydiin lahaa madaxweynaha maxaa qorshe oo kaaga degsan dadka ku nool gobolka banaadir si ay qayb ugu lahaadaan dowladda erku lixdoon waana ka baxay
aad baad u mahadsan tahay walaal madaxweynaha ayaan sii doonaa inta aanan madaxweynaha aanan u gudbinin waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradda oo barnaamijkan soo qabaqaabisa maaliyadda waxay sheegtay inay shirar dheeri ah qaban doonto oo arrintan la xiriira oo fursado intaan ka badan la heli doono sidoo kale marka uu madaxweynuhu inoo gabagabeeyana hoos waxaa ka jira meel cabitaan iyo maaragtay lagasii lagasii qaadan karo waad mahadsantihiin mudane madaxweyne soo dhow
waayahay aada iyo aad mahadsantihiin arrinta ku saabsan barakacinta ciidamada ee axmedu aan umalaynaya deeq miya oo ka hadlay dhibaatooyinaa jira dabcan amni darada dalka ama nimanka cadowga ah ee dalka joogaha meel walba way isticmaalayaan ma dhaafaan ciday isticmaali karaan guri ka kirayso xagga ka deg meel maxaan ku raha barakacayaasha dhulka ay degan yihiin dhex deg waa wax badan oo culays ahaa ka jira iyo barakacayaasha oo marka qaarkood hanti gaar ah loo leeyahay meelo ay ku yaalaan degan oo qofkeeda intuu yimaado uu yidhaahdo waa u baahanahay meeshii waa dhisanaya ama hay-ad dowladeed dhul ay lahayd degan oo hay-addii ay tiraahdo dhulkii waa samaysanaya iyo wax lamida laakiin in sidooda loo barakiciyo oo la dhibo oo la waxeeya marna tala dee dowladeedna ma aha tala maxaanku yidhahdaa qof soomaali ah oo damiirla uu samaynayana ma aha laakiin meeshaas mar kale waxaan rabaa bulshada rayidka ah na ay mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay waxaa la soo saaray sanadkii hore riboor la leeyahay magaalada muqdisho waxaa si xoog ah looga kiciyey meelihii ay deganaayeen tiro intaas la eg oo dadka soo barakacay ah ayadoo weliba la sheegayo oo degme hebel intaasaa laga kiciyey degme hebel intaasaa laga kiciyey la leeyahay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa soo saartay gobolka banaadir aan u yeernay waxaana dadkan la barakiciyey oo saan loo barakicin la sheegayo sababta loo barakiciyey iyo halasoo halasoo cadeeyo maxaa maxaa dhacay maxaa maxaa loo barakiciyey maalinta waxay kusoo noqday wuxuu dhahay guddoomiyaashii degmooyinkii la sheegay ayaa diyaar ku ah bal madaxweyne weydiiye warraba waay ma jirto waa aniga degme hebelaan joogaa ha lasoo sheego ha lasoo cadeeyo meel aan muxuu ahay aan dad ku barakicin kuwa qaarkood waxay leedahay ad hebel oo gurigeedii dhisanaysaan ka bixinay meel hebel degaan dhahan okay gobolka banaadir waxaan dhaha marka inta u tagtin hay-addii keentay bal ha lasoo weydiiyo waxaana meesha ay ka keentay hay-addii waxay kusoo gabagabowda annaga partners aan leenahay soomaali ah n g o iyo bulshada rayid ka tirsan ayagaa noo soo report gareeyeen in dadkaan muxuu ahay saan loo barkixiyo meeshaan laga kiciyay degmeebad inta laga kici degmeentee marka horta dee bulshada rayidka waxaan leeyahay hayda la taalo oo maxaanku yidhahdaa blis riboorada saxda ah fandhinkaagana iyo broblemku wahaynina riboorka kiisa saxda ah oo jira oo dhabta ah dowladaba usoo sheegba xataa ma aha hay-adii fangaraysay magaciisiiy dowladda codka in kor loo qaado la yidhaha dadkan maxaa looga rarayaa meesha haddii reason macquula aanay jirin oo dadka meesha looga raro haddii laga rarayana xaggee la geynayaa meel kale ma loo calaamey gobolka banaadir hadda wuxuu ka shaqeeyu ahaa sidaan cashwaa'iga ah oo fowdada ah oon qaabaysnayn si ka duwan in dhul loo cayimo si kumeel gaaray u degaan loona shaqeey dowlado ayaan weydiisana kaalmo oo diyaar u ah inay ku kaalmeeyaan in la siiyo adeeg guryo fiican oo cooshadaha ay hadda ku noolyihin ka fiican lehna adeeg lehna adeeg oo qaabaysan in la siiyo waxaan hubaa maalinta mashruucaas uu soo dhammaado ee la yidhaahdo meel hebela aa la dejinayaa dadkii in qolooyin badan oo qaylinayo oo maxaanku yidhahday dadkii aa la erayaa waa laga dhacayaa waa la yeelayaa la leeyahay in la buxayn doono maamul goboleedyada iyo ciidankooda maamul goboleedyada xaqaa'iqi jira waaye dastuurka soomaali isku tagtay federaal aan noqonno awoodda aan kala waxayno weli cilmi badan iyo barasho badan iyo wax badan oo ku saabsan awoodda la baahinaya waa jiraan laakiin howlaha amniga dooray ku leeyihiin ciidamay leeyihiin waa kuwee ciidamada ay leeyihiin iyo ciidamadaasi waa maxay shaqadooda waa howl kale laakiin inay ciidan yeeshaan intaas hal midoo muhiima kasideen maanta cid kasta oo burcaraa inta qaadanta shabaab ku tuurayso waana ciidan waana kaalmo qaran waana muxuu ahay lasoo dhaweyna marka aniga muxuu ahaa iyo asigu kan muxuu intuu u socdaa iyo intaba uu qofkaasi shabaab la dirirayo qof muwaadin oo sharaf leh oo muslim oo karaamo leh oo wanaagsan waayo ama maamul goboleeda hoos tago ama dowladda federaalka hausimaada ama xataa beeshiisa iyo degaankiisa hoos tago intaba uu cadowgaas ummadda soomaaliyeed maanta ku habsaday oo la diriraya haddii aan la yidhaha talooyinka ubax wadooyinka xiran iyo maxaanku yidhahdaa dhibaatooyinka ka jiraay mar walba waa la sheegay muhiimadda in dadka la dhiba maaha amnigii ilaalintiisaa meesha dowladda la gashay haddii sidaas si ka sahlan oo amnigii loo ilaalin kara ay jirtane waa dibaa loo eegayaa waana la yeelayaa laakiin muhiimadda marna ma aha in la dhibo muxuu ahaaye dadka soomaaliyeed ku dhaqanka iyo isticmaalka afka soomaaliga horeyna qawaaniinaa uga jirtay annaga intaan hadda talada haynana qawaaniin iyo wareegtooyin kalean ka soo saarnay afka soomaaliga ah ama farta soomaaliga oo farta rasmiga ah ee dowladdan iyo dadkan ay leeyihiin website-kii hadda nala tusayeyna waad ku arkaysa inuu far soomaali ahay laakiin waxaa jiro kelmado aan weli noo samaysnayn oo aan yacni terminology ama luqad aan isku raacsannahay oon u naqaano waxaasi waxa ay yihiin aan weli noo lahayn marmarka qaarkood marka in afka ajnabiga ahy meelaha qaarkood weli uu ku dandambeeyo waad arkaysaa laakiin erey bixin rasmi ah oo laysku raacsanyo soomaali ah inaan helno ayaan u baahannahay laakiin sharciyan iyo qaanuuniyan iyo muxuu ahaay siyaasadda dowladda intaba waxay tahay waxaa rasmiga ah waa farta soomaaliga ee dadka soomaalidu ay ku hadlaan aanay aanay ku dhaqaaqaan haddii ala yihahdo arinta ku saabsan cabdiwahaab ee capacity building ama dhismaha awoodda qudradda muxuu ahay shaqaalaha dowladda waa aada iyo aada u fiican tahay waana la yeelayaa waana dee macaahidda jirtana wax badan ay maanta ayay ka qabteen arrimaha mooshinka iyo iyo maxaanku idhahdaa laablaab ma ka jiraan perceptionkii ama sportskii hadda aan sheegayn waayo dhimaa wax kasta oo aan la caddayn karin oo waa kuwaana waa cad yihiin saacadaanay dhaceen meeshaanay ka dhaceen taariikhdaanay dhaceen tiradaanay ku dhaceen aan la dhahaynin waa ismoodsiin wax la ismoodsiiyey inaan kulligeen dad xun nahay oo aan kii wax rabana uu beesa bixiyo kii wax qabanayana beesa uu qaato kii qof taageerayahay uu beesa ku taageero oo mabda iyo siyaasad iyo aragti iyo wax la saxan iyo wax aanu qabin sax ma ah qofka soomaaliga ah ee dowladda ka tirsan ee maamulka lacagta ugu fogaanahay aniga qofka ugu fog oo maxaanku raha meel lacagta dowladdu ay taallo yimaado ama u soo dhowaadaan ah haddee dowladduna records iyo qoraallo iyo degaano iyo nidaamay leedahay mar kale ma ayaan hore maraan dad badan oo bulshada reerka la faran maalhabeen waxaan idhi madaxweynuhu marka qaarkood inuu faano ma loo ogol yahayo wixii aan ku faano waxay ahayday recordka intii aan talada hayay lasoo arki maayo meel aan aniga amar ku bixiyo oo lacag hala bixiyaan yidhi sax iyo qalad inta leanna awoodeyda sharci ka mid ma aha lacagta dowladda inaan anigu maamulo oo ha la bixiyo iyo yaan la bixinin iyo maxaa la laakiin siyaasaadka guud ee lacagta iyo dowladnimada iyo waxa iyo inaan muxuu ahay ama itijaah ka bixiyo ama aan ku waxay laakiin sax iyo qalab dad badan oo soomaali ah oo tabanaya inay dulman yihiin oo dhaqaalo ka maqan yahay oo dowladdu ay muxuu xaggeeda uga maqan yahay oo ii yimaado dukumenti iyo kas xafiiskayga waa jiraan laakiin aniga mihi qofka hala siiyo hebel lacagtaan hala siiyo ama heblaayo ha loo diido ama adigaa la adiga melihi dhihi lahay waan tilmaamaa meelaha muxuu ahay iskale awoodahaas iyo shaqadaas iskale yaan aad iyo aad ugu dadaalaa in aan maxaanku irahdaay tilmaamo injineer cabdulqaadir saaxiibkay soshensa muxuu ahaay qarashka dowladda maadaama oo wixii raagraac ay yaraadeen horta dowladda siyaasadda waxay qabtaa ah in aad xoogga loo saaro isticmaalka muxuu ahay technology-ga waxa in on laga dhigo muxuu ahay computers computers online laga dhimo laga dhigo fmiska midda systemka hadda oo wasiirku ka hadlayay oo on the record ah yani maaha keliya wixii soo galay iyo wixii baxay inuu nidaamka tilmaamayo haddii wax la bedelay xataa qofkii bedelay meeshaan numbarkaani shan uu ahay afaraa laga dhigay hebelaa ka dhigay ama heblaayaa ka dhigtay sanadka bacda xataa haddii haddii la baari tago marka yacni recordka online-ka ama muxuu ahay technology-ga dowladdu inay isticmaasho waxyaabaha ku kalifay oo sidaasa marna ma dhiirigelinayno dowladdu ma dhiirigelinayso kaashka gacmaha isu dhaafdhaafo lacagta kaashka oo gacmaha isu dhaadhaafto mar walba cilladaheeda iyo ceebaalkeeda iyo ninkii wax qaabdarraynaya meesha uka qaabdarreeya uu leeyahay aad iyo aadaan ugu raacsanahay lacagta dowladda in bangiga dowladda lagu shubo risiidka laga soo qaato risiidkana lala tago meeshii lahayday muxuu ahaay qofkii markaas waxaas wax ka duwan keenana in la yidhaahdo laakiin maxaan qabnaa annagii oo wada cabaaday war anigu hurwaa salkeedaan dheganahay goormaan bankiga dhexe tegaya anigu waxaan dheganahay magaciisii wasiirkuna waa kii hadda had sheegayey xawaaladaha iyo bangiyada privatka ee meelo badan magaca dowladda account ah inuu ka furnaado dhibaatooyin badana lagala kulmo in dahabshiil iyo maxaanku dhahay salaama banka iyo muxuu amaal iyo muxuu bakaal iyo qorax soo bax iyo bari iyo qorax in dowladdu ay xisaabaad ku wada yeelato wasaarad walba shan meelood ama hay-ad walba shan meelood xisaab uga furan yihiin dhibaato badanaa hore uga dhacdaa laga joojiyey lagu joojiyo layiri ma jirto magaca dowladda bankiga dhexe accounts uga fureen ilaa bankigii dowladdu ay leedoo kaloo ganacsiga iyo kaydka waxaas ay ka dhalanayaan meeshas ha la tago dadka ganacsatada oo dowladda la ganacsanaya waxaa loo ogol yahay accounts inay ayagana furtaan lacag kaasha in la siiyo ayagana sudooda waayo maxaa saas loo yeelayaa raadraac inay yeeshaan waxaan sanad kadib haddii xataa laba sano kadib toban sano kadib in la daba kaco waxaana intay mareen haddii la yidhaahdo raadkoodii in la heli karo waayo sababta lacagta kaashka oo gacmaha isu dhaadhaafaysahay muxuu ahay loo joojinaya haddii aan la yidhaahdo gobolka banaadir iyo xuquuqdiisa gobolka banaadir sideed iyo tobanka gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya ee dastuurka uu qorayo ayuu ka mid yahay ka gobol ahaan laakiin waxaa intaas daba taallaa waa caasimadda jamhuuriyadda in la yidhi waxaa daba taallo konstitushinku inuu yidhi maqaam gaarahou yeelanayaa mushkiladda dowladda haysta waxa waaye dabarkaasa haya maqaamkii gaarka ahay oo waa yeelanaysaa caasimaddu la yidhi weli ma hayno marka dhinacna sideed iyo tobanka gobol uu kala mid yahay oo gobol kastoo dalka ka mid a xaqa uu leeyahay uu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ha israaceenoo dowlad goboleedkii ha yeesheena dhinacuu xaqii gobol lahay uu ka yeelanaya dhinaca kale waxaa taallo waa caasimadda jamhuuriyadda maqaam gaar ahee yeelanaya maqaamkiina weli lama hayo marka waxa aan wadnaahi aayado qur-aan oo munazal oo ilaahay soo dejiyo meel lagu qoray maaha maalintay fursaduhu mar walba yimaadaan wixii sax maayaan la saxaya gobolka banaadir waa waa yacni dowlad goboleedyo badan oo maanta dalka ka jiraahay waxaa aada iyo aad uga dad badan gobolka banaadir dadka ku nool gobolka banaadir dowlad goboleedyo qaarkood yaanay ku nooleen dadkaasi marka xuquuqdooda in la dayacaa suurtagal maaha xaq siyaasadeed xaq dhaqaale xaq waxba dhanba waa leeyihi laakiin waxaan rabnaa waqti uun inta lakala la kala habeynayo oo wixii nidaam iyo sharci loo mara ah la sameyn deegaameynaa la wadaa degmooyinka gobolka banaadir inay maxaanku idhahday koonsalladooda iyo guddiyadooda samaystaana la wadaa gobolku inuu koonsolkiisa dhistaa la wadaa dadka inay muxuu is-abaabulaan oy hawshaas qabtaan ayaa la rabaa iyagu ay doortaan dadkii representative-ka oo u code u doodi lahaay oo u qayli lahay dadka maanta mas-uuliyadda gobolka banaadir hayo dad la magacaabay waa kulli waxaan rabnaa dhowaan gobolka banaadir inuu inta ishabeeyo dadkiisa uu doorto nidaamkiisa samaysto uu soo istaago meesha uu yidhahdo haye waana kale annagane intaanoo nahay inteena lagu xuquuqdaanaa naga maqan qof soomaali xuquuqdiis la dayaci kara ma jiro sharci oo hadduu sharci la-aan hadday ku dayacantu ka maqayna sharciga yaa la samaynayaa marka idinka lafsadiina waxaa laga rabaa dowladda inaad aada culaystaar aad ku samaysaan si waxa dhiman loo helo laakiin laba milyan iyo bar iyo dad ka badan oo gobolkan ku dhaqan oo soomaali ah oo xuquuq soomaalinimo leh xaqooda lama lama dafirayo lamana lamana inkirayo laakiin aan ka wada shaqayn haddii aan yidhaha mar kale waxaan rabaa dhammaan inaan aada iyo aada idinku mahad celiyo kalsoonidii iyo saraaxadii muxuu ahay dadku ay u hadleen sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo tiimka muxuu ahay dowladda dahfuran ka shaqeeya intaba u mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta sidoo kale muxuu ahay abaabulka iyo iskudubaridka barnaamijka noocaan oo kalaane in mar walba la qabto weliba si gaar ah wasaaradda warfaafinta waxaan u weydiisanaynaa midkaan maaliyadda bes ma ahane hay-adaha amnigana maalin in ay loo yeero oo dadku ay hor yimaadaan kuwa maxaanku idhahdaay maaliyadda hadda wasaaradda maaliyadda iyo hantidhowrihii guud iyo waa nala joogaan laakiin xisaabiyihii guud iyo xisaabiyayaasha maxaanku idhahdaay meelaha jiro iyo sourceska ilaha daqliga naga soo gala dadka joog dadka inay hor yimaado maalintooda la warsado horumarinta iyo dib usoo qabashada dhaqaalaha dadka ka shaqeeya oo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradda maxaanku idhahdaay balaaninka iyo wasaaradda beeraha iyo in la yimaado la weydiiyo arinta sor maxamed xasan uu ka hadlay oo adeega bulshada wasaaradda tacliinta wasaaradda caafimaadka in maxaanku idhahdaay la xisaabta dhaba inuu dhaco oo loo yeero arintaas waxaa rabaa mas-uuliyaddeeda waana kala shaqaynaynaa wasaaradda warfaafintu inay qaadato oo ay u yeerto qaybaha kala duwan ee xukuumadda maalin inta qabato maalin walbana ajanda laga hadlo ajandahaasna lagu koobnaado maanta hadda daafurnaanta kumaynaan koobnayn wax badan oo aan ka hadalnay maadaama baahideeda ay jirto baahida jirtana ay badan tahay laakiin laga bilaabo saacadahan wixii ka dambeeya haddii adyara intaas waxaan rabaa mar kale shaqada dowladda ee socotaahi yaanan cimrigeeda iyo ujeedadeeda iyo qiimaha ay leedahay yaan lagu xirin laba kun iyo lix iyo toban waxa dhacaya laba kun iyo lix iyo toban dalkan waxaan ka rabnaa wixii hore usoo dhici jiray wax ka fiican inay dhacaan laakiin wixii wax ugu fiicnaay ma ma ma ma rajaynayna inay dhacaan haddii shalay baarlamaanka federaalka aan leenahay oo noo keeneen boqol iyo soddon iyo shan oday oo odayaasheennii ah oo qaarkood loo dilay sababtaas awgeed oo qaarkood ay guryahoodii iyo xaasaskooda una shaqo aada iyo aada muhiim u ah oo qiimilan ku ammaanayno oo naftii hurannimo ah ayay odayaashaas noo qabteen laakiin hadda bartiisyaqaan bar uma korortama noqonaynee waa sii soconaynaa waxbaan kusii daraynaa cartaa dowladdii ugu horreysana loogu soo dhisay laba kun iyo labadii kun dalkaalaan la keenay afar sano kadib imbagatiana loogu soo dhisay halkaanay timiday afar sano kale kadib shan sano kale kadib laba kun iyo laba toban muqdishoa lagu dhisay baarlamaankii lagu habeeyey sanadkan waxaan leenaha haddana muqdisho aan kasii baxno oo dadki aan usii dhowaano oo afar shan meeloodoo kale oo dalka ka mid ah ha laga soo dhisa baarlamaanka sanadka teeramka kasii dambeyn waxaa leenaha degmadii iyo maxaanku daa tuuladii iyo ceelkii aan geyno codbixinta oo dadka waa soconnaa marka dadaalku waa sidaasoo isu daba yaalyaallaan hawsha dowladda ee socotane laba kun iyo lix iyo toban kuma xirna hawshaana waa soo bilaabatay wayna soconay wayna jiray ama dadkaani ha joogaan dad kale ha yimaadeen kuwo kale ha yimaadeen inay maalin walba wax kusii daraan marka inaan kala saarno dowladnimada iyo dadka aniga madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan waxaan ku adkaystay oo welina ku adkaon aaminsanahay mabda-iyan teramkii mandatekii xilkii dadku noo dhiibtay waqtigiisi hadduu dhammaaday waa dhammaaday xafiiskan iska sii joog ee madaxweyne iska ahaw ee aradaada iska joog waa wax iska fiican aada iyo aada u fiican qof walbana uu jeclaan lahaa laakiin dee taas waa waxaan anigu rabi karo qof rabi kara moogtahay in la isku xira marka maslaxadda dadka iyo qofka rabitaankiisa maaha haddaan inaan sii jooga rabo howl aniga ii taallo waaye inaan dadka soomaaliyeed intaan qanciyo war mar kale ha la ii dhiibay xilka waxaan ku daraya aan dhaho hoo waa lagu dhiibay haddii la yidhaahna aan sii wado maya maya raalli ahaw cali la yidhaahdo ama gabadha caasho la yidhaahdo u dhiibanayna haddii la yidhaahdo inaan muxuu ahay kusoo dhoweeyo oo aan muxuu ahay si fiican u xeywaa aan kala saarno marka rabitaankeenna iyo nidaamka dowladnimada aan kala saarno yaana isaga keen qasmi wuxuu hadday isaga kaan labmaan meel ma tegeyno waa maanta dhan jahawareer tiihii maxaan kuaday naloo tilmaamay oo intaan soo wareegno mar walba ka dhaqaaqayna aan kusoo noqonayno macquul maaha hor soconay waa dhaqaaqna waa inaan hor u soconaa dhul cusub aan jarnaay oo nidaam cusub iyo waaye cusub iyo wacyi cusub aan tagnaa taas shaqaynayno waxaanan codsanaynaa dadkeennu inay nagu kalsoonaadaan inaan saas ku shaqaynayno waana keenaynaa ilaahay idankiis dalkaanina wuu guulaysanaya iyo dadkaana daadin aad iyo aadaa umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa mahadsantihiin madaxweynaha ayaa bixi doona marka aan sugno idinkoo aad iyo aad u mahadsan inta uu madaxweynuhu baxayo